بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu u baab yahay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ghasawaadkiisii tiradoodii ghasawaadka jamcu ghaswatin weeye waana ghaswadu dee waa master mare ee waa duulimaadka la duulo marka dee siyaar had noqotiyo kutubta axaadiis iyo ghasawaadkana waxaa looga jeedaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marka dee qasadkii uu qastay uuna cadow la dagaalankii uu qastay bal markaase isaguna uu ahaa kii hogaaminayay ama ciidankaa la socday waatay qaswad ay dhahaan ama wixii kale bacsi iyo sariya bay kuba idlaaqaan markaan qasad leenahayna hadduu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qoomkan kufaartuu ku duulayo bilaadoodii uu kuba doontu ugu duulay iyo hadday meeshii ay degeen marka yaani beledkoodiiba ahaanne uu rasuulka ilaahay uu baxay oo ugu qastay ee waa kolley labadiba qaswo ayaa lagu tiriyaa oo imika khasawaadka ee khandaq oo kale madiine unbay ahayd waatan godka lagu soo wareejiyey halkaas baana wixii bal isturtuur ahaayee kaba dhacay ay ka dhaceen iyadoo godkii labada dhinac laga joogo waana qaswo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nimankii halkii ay tege ee waa meelihii ay soo degayeen buu ugu qastayba amamataas uxud oo kale dee waa buurtan uxud ee madiino darafteeda ku taalla ayaa dagaalku kaba dhacay iyagaa soo duulay laakiin rasuulka ilaahay uu u baxay oo halkii ay soo degeen buu ugu baxay markaa adigu markan la leeyay qaswo ee rasuulka ilaahay khasawaadkiisii la tirinayo an leenahay waa rasuulka ilaahay qasadkiisii uu gaaladii uuba qastay binafsih iyo dee ciidan uu hogaaminayo sida qaswo loogu magacaabo qasadkaasi ama ha noqdo bilaadoodii ama meeshii ay degeen markaasay kuba sugnaayeene bal qaswa lagu magacaabayaa oo dee ama qaswa lagu tirinayaa sida khandaq iyo uxudba imika qaswo loogu tiriyey bal markaa xagga tirada insha allahu tacaala iyo waxyaalahaas aynooguba iman doonta maaha in dee dhammaan laynoo wada magacaabi doono ee axaadiis cadad sheegi doonaa inoo soo socda haddii a la idhaha baabkuna kuwaasuu u baabaysnaanaya waayo waxaa ku sugan waa tiradii imsay ahayd imsa goor baa rasuulka ilaahay duulay uu gaalo xaggooda ee adigu bal isagoo ciidan hogaaminaya uu baxay xadثna mحamed بn المsنى وبن bashاar wlft لبn المsنى qaala xadثna mحamed بn jaعفr qaala xadثna شhucbaة عan abi isحاaq أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس أبو إسحاq هو أبو إسحاq الصديq عمر بن عبد اللahi kolley waa ninka caalimka ahaa ee raggii أxaadiiثa badan ba lahaa kaba mid ahaa طabaqadiisiina dhowr nin oo أxaadiiثa badankooda dariiqoodaba lagaba wariyo dee barhkiina ay taraajimtooda soo qoreen buu kaba mid ama lix cabdillah ibnu yaziidkana kolley waxaa daahira inuu alkhadmi yahay waktigii ibnu zubayrna isagaa halkaa ciraaqa markuu markaa joogay khaasatan kuufa dee adigu markaa waaliga kaba ahaa bal ninkaa cabdillaahi ibnu yaziid baa baxay kharaja yosasqii xaal uu waraab dalbayo binnaasi dadkii oo macnaa waqti dee abaari ay dhacday roob la-aani dhacay ayuu isagaa waaligii ahaayo banaanku u baxay si uu salaadii istisqaha uu dadkii u tukiyo ilaahayna halka ay uguba baryaan yastasqi binnaasi fasallaa wuxuu tukaday ragcatayn isagoo dadkii tukinaya laba ragcadood ayuu tukaday waana labadii ragcadood aynu ku soo marnay salaadii istisqaha weeyo horeynu u soo maray uma stasqa markuu labadii ragcadoodee tukaday dabadeed waa ducadii iyo khudbadii way kaba dambaysay oo salaadan istisqu waa sida ciidda oo kale salaada ciidda oo kale xagga waqti ahaan iyo dee bal matalan taas haddaba khudbaduna way ka dambeynaysaa ama ducaduye markii uu salaadii tukaday dabadeedna ilaahay buu bariyey ilaahay buu markaa weydiistay inuu roobkii uu siiyo roobkii usoo da-siiyo qaala abu isxaaq baa wuxuu ihi maalintaas buu joogay abu isxaaqe falaqitu waxaan la kulmay yowma-idin maalintaas zayd bna arqama saxaabigaas ansaareed ee khasraje zayd bnu arqam baan la kulmay wa qaala waxaanu abu isxaaq yidhi laysa beyni aniga dhexdayda iyo wa beynahu isaga dhexdiisa rajulun ma ahayn hayru rajulin nin un mooye wax kale may ahayn xadiidkana haddaba xadiis waa kan raqamka uu ku qor ii qoran waa kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton waa xaj qaybihiisii dambe weeye macnaa xadiidku waa xadiid mukarara horeynu usoo maray isaga iyo riwaayadiisa inoo dambaysaba oo markaa xagga cumrooyinkii rasuulka ilaahiyo baabkii baynu kuba soo marro waa inoo horeeye ee maqaasidan ku sugan iyo cadadka khazawaadku usoo celiyay halkaasna xaj iyo arrintii ku tacalluqsanayd buu uba keenaye waa xadiis mukarara horena muslim uu usoo markaa dee usoo sheegay kitaabkii aanay taasi ku badnaaninbe laakiin imaka kitaabku aatan kala barhkii aan dhaafno muddaan soo wadayba ma aha mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo toban iyo axaadiis badan baan soo aragnay oo meel aan de halkii uu intuu mar hore soo sheegay uu soo celiyey walow aanay taasi bukhaari ku badantahe isaga aanay kuba badnayn haddana de axaadiistu kolley waxoogaa bay noqonaysaa jaanibkaasi waxaa u badan isagu inuu xadiidkii mar duruqdiisa isu keeno halkaasna ku dhaafeen bal markaa inu wuxuu yihi aniyo zayd markaas waa halkii la joogay waa musallihii loo baxay nin un baa noo dhexeeyey aad bay isugu dhawaayey nin baa udhexeeyey aw beynii wa beynahu rajulun oo macnaa waa laftii shaki un baa meeshii galaye wuxuu yihi in falaqitu yowma-idin zayda bna arqama laysa beynii wa beynahu gayru rajulin waa lafti amase falaqitu yowma-idin zayda bna arqama wa beynii wa beynahu rajulun waana isla macno un midna waa nafyi midna waa dee isbaatun aniyo isagana nin baa noo dhexeeyey qaala abu isxaaq baa wuxuu ihi faqultu lahu waxaan ku idhi kam hazaa inusuu duulay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay imise hazwo ayuu duulay baan idhi qaala wuxuu ihi saxaabigani tisca casharata sagaal iyo toban hazwo ayuu duulay faqultu waxaan idhi kam hazawta imisaad la duushay anta adigu macahu maciisa oo intii aada la socotay adiguna saxaabiguna saxaabi yar weeye laakiin de waqtigii rasuulka ninkaa shanqaad u ahaa imisaad waxa weeye aada rasuulkii ilaahay adigu isagood la socoto duulimaadkaa u baxday qaala wuxuu ihi saxaabigani sabca casharata gazwa ay gazawtu macahu sabca casharata gazwa rasuulka ilaahay maciise waxaan duulay toddobiyo toban gazwo ayaan duulay weli uu socda hadalkii oo qaale wuxuu yihi faqultu waxaan idhi famaa awalu gazwatin hazaaha famaa awalu gazwatin gazwatii ugu horreysay maxay idow hazaha uu duulay rasuulkii ilaahay ghazawaadkiisii ghaswade ugu horreysay qaala wuxuu yihi markaas zayd baa odhanaya daatulcusayri aw ilcushayri ama waa laftii isku siiqa um weeye ama isku wasan siinta iyo siinta ayay ku kala duwan yihiin oo qaswada lagu magacaabayay waana meel magaceedii daatulcusayr ama se lagu magacaabayay daatulcushayr ayaa u horeysay rasuulkii ilaahay khazawaadkiisii taasaa u horeysay buu bal xadiidkan duruq kale ama riwaayo labaad baa inoo soo socota oo xagga tiraduna ay kuba sugantahiyo rasuulka ilaahay xajkiisii waana taa aynu hore jaanibkaa usoo aragnay oo xadiidku halkaa hore qeyb baan markaa hore aanu soo aroorin asl xadiid un baan leenahay xadiidka asalkiisa oo waa intan ku tacalluqsanayd xajka iyo taas qeybtan imika aan hayno iyadayn marka xagga khazawaadka laftiga o dhami xagga inoogumay soo aroorin bal markaa riwaayada way inoo dambeysaayo xadiidka saxaabigan wuxuu inoo sheegay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sagaal iyo toban gazwo inuu duulay waxaana inoo soo socta haddii a la yidhaah jaabir bni cabdillaahi xadiisuu leeyahay oo ah sagaal iyo toban ghaswo inuu rasuulka ilaahay isagu la duulay welibana waxaana lafdiga inoogu dambeeya beder iyo uxudna inaanu joogin oo taasi ay ka dhigan tahay rasuulka ilaahay khasawaadkiisu sagaal iyo toban way ka badnaayeen jaabir sagaal iyo toban baan u joogay buu yidhi oo raacay labana uu sheego markaa sagaal iyo toban way kaba badnaayeen isaga markaasin ee koob iyo labaatan baabay tiradiisaas noqonaysaa burayd ibnu lxuseyb xadiiduu leeyahayna sagaal iyo toban baa inoogu soo socota oo weliba uu odhan doono sideed ayaana dagaal dhacay ama rasuulka ilaahay uu dagaalamay bal markaa taasi waa wax inoo dambaysa marka riwaayaadka halkan inooguba sugan bal riwaayada jaabir haddaan eegno koob iyo labaatan ama sagaal iyo toban baan la socday labadaa maan xaadirin xataa weli ima jirto xasri uu leeyahy koob iyo labaatan bay xataa kuma kooban tahay inay sagaal iyo toban kaba badan tahay way inooguba sugan tahay saxaabiga intiisu de waa intuu isagu ka war helay ama uu waa kan wuxuu sheegay toddobiyo toban inuu joogay in laba ghaswo oo kale bal matalan aanu joogin ghasawaadka qaarna waxaa la arkaa dee waana yaraasa aan leenahay oo way kaba qarsoomeen bal taas baa jirto horta ghasawaadkii rasuulka ilaahay intan way ka badan yihiinba tiradooda bal kolley sharaxayabaa wax kaba soo naqlin doonaaye se waxaa imika halkan markii la weydiiyey layihi ghaswatii ugu horeysay rasuulka ilaahay duulay maha tad adigu la duushay ee waa ghaswatii ugu horreysay rasuulka ilaahay u baxay maxay ahayd daat alcusayr ama alcushayr buu yihi horta lafdigan kolley bukhaarina sidan si kuu dhowo way dhacdee alcushayr iyo alcushayra oo la ta'niisiyo uunoo ta la raaciyo taas alcusayrana way timiyeen laakiin waxay dee raajix yeelaan bal bukhaari bay kuba sugneed shucba isagoo yihi qataada yihi waa alcushayra oo dee ahdal siyar marka la eego cushayray iyagu ku dabdiyaan oo shiinay kuba dabdiyaane bal waxaa adigu raajixa uun inuu halkan shakigu u yimiye ghaswadan in la odhanayay daatulcushayra laba odhanayay taas baa iyadu ah waana ta ahla siyar guud ahaan ay kuba tegeen qataadana waa sidaa bukhaari dhacday shucba markaa uu kuba yihi alcusayr haddaan eegno walow iyadoo de mustaqara aanay iman gaswat alcusra waxa weeyaan dee iyada tabuk baabay ahayd gaswat alcusra oo shidadii iyo mashaqadii iyo kulaylkii iyo dee rafaadki iyo raashin iyo saad la-aantii iyo waxyaalihii jiray gaadi la-aantii looguba magacaabay alcusra tabuk bay ahayd oo taasi bal marka waxaan leenahay halkan waa taas sheekuna raximah llahu tacaala xagga sharaxa qaadiciyad wuxuu kasoo naqlinayaa in daat alcushayra ay tahay waana kitaabkiisa almashaariq bukhaarina ay dhacdayba dee casiir kolkol inay dhacday bal adigu waa laftigaas baan leenahay laakiin waana laftiga laba yaqaana waxaana sidan qaala wakadalika dakara abu isxaaq wahiy min ardi madxij qolooyinkiina sharxaysta kolley waxay la tahay inay taasun ay kuba sugan tahay markuu alcushayra sheegayey qaadiciyaadna kaba soo naqliyey wuxuu yidhi waa reer madxij degaankoodii iyo dhulkoodii bay meeshani ahayd taas baa dhacday waa sharaxeena sida kuba sugan waana sida iguba sugan oo bal mata maan hubsan baa laftigan wakadaa dakaraha abu isxaaq i taalla hadduu idinka ibnu isxaaq idin taalla waxay la tahay inay sidaasi sawaab kaba tahay mashaariqa kamaan hubsan oo imaka un baaban dee ku yar baraarugaye abu isxaaq baa ay dhacdo abu isxaaq asabiici inaanu uga jeednay ibnu isxaaq ate bal adigu tan u jeeda horta ardu madxij sheekhan maxamed cali aadame albaxr lmuxeed sharaxan markaa tasniifka badan ee sharax mufiidana weeye aadna waa u waasico inta imaka soo baxday waxa weeyaan soo baxday waa shan iyo soddon mujalad kob iyo tobanna weli way dambeeyeen haddaana maalmahan dambe ama inahan dambe bilahan dambe iyo xajka intii ka dambeeyey aanay soo bixin waa koob iyo toban baa dambeeye laakiin shan iyo soddon marka muqadimada lagu daro kitaab waasaca de bal hadalkaa badan ee kolleyse fawaaid badan buu leeyahay isaguna imaam nawowi unbuu kasoo naqliyay mashaariq kamuu soo naqline ardu madxij baa dhacay dee kolleyna wax dhici kara maaha ardu madxij inay noqoto ma dhici karto oo sababta waxa weye madxij dhulkaa degaankooda may ahayn madxij waa reer reer yamaneeda weeye yeman bay degayeen waa qabaaishii carbeed ee yeman degi jiray oo shaqo kumay lahayn degaankaas sidaa dee kutubta siirada kuba sugan waa ardu bani mudlij weeye ninkii suraaqa iyo reerkoodii weeyaan ayaa degaya meesho reer bani mudlij weeye markii hore labadaa kitaab oo isna kaban buu kaba naqliye dee aadna waan u qariibsadeen lakiin markii dambe waxay suurta gashay mashaariq baan dib ugu laabmay mashaariqii qaadiciyaad isaga waa saxan yahay oo may hayn adlu madxij kuma sugna san sawaabkaa kuma taalo wahiya min ardi bani mudlij de waana sida kutubta siirada inooguma sugan waana ninkii suraaqay rasuulkii ilaahay ka daba tegey markay halkaa de ay marayeen bilaadooda ay marayeen ee islaha jaa-isadii ku guulaysta suraaqa waa reerkoodii oo reer bani mudlij weeye waana nawaaxidan magaaladan yambuc la idhaha jihadeeda iyo nawaaxideeda weeyaan halkan cushayradu walo bal matalan bal markaa waxaan leeyahay ardu madxij iyada wax dhici kara ma aha degaankooda iyaga sanadii tobnaad iyo baabada islaamnimadka iyo marka dhulkooda la gaadhay ahayd intii hore gaaladii oo dhan baaba ka sokayso iyagu waa reer yaman degayay madxaji wey bal taas ma wey arrinta kale bal yar jirtaa waxa weeyaan halkan sagaal iyo toban baa inooguma sugan kolley nimankan ahl almaghazi oo aada dee mid mid u tatabucay tafsiiriyey taariikh ahaan iyo makaan ahaan iyo cadad ahaanba de kollay intaa way ka badiyaanoo ibnu sacadoo siay u kala horeeyeen sheegay iyo keyrkiiba oo tartiibiyey sida sharaxa bay nooguma sugan toddobiiyo labaatan duul qasway gaadhsiiyeen siday noo soo socotay sideed ama sagaal baa dagaal ka dhacay inta kale cushayradan baa uu baxay rasuulkii ilaahay kollay bederna way ku horeysay waxa ay tahayna wuxuu u baxayna kollay safarkii waana markii wixii dambe dagaalkii beder kaba dhici doono oo markay sii socdeen weeye ay sham kuma sii socdeen taas buu uba baxay khasawaadkii beder ka horreeyeyba kolley calaaqa waxay la lahaayeen safaradii qureysheed ama kuwa sham ka yimi ha noqdeen ama kuwa kuba sii socdoo looba baxayay eh bal waxa weeye uun dagaal iyadaba ma dhicin bederna ilaa afar baa ka horeeye saddex kalea ka horeeyo saddexdaasba wax dagaala oo saasoo la sheegaa midna may dhicinba intii rasuulka ilaahay la dagaalamay ama dagaal dhacay way noo soo socotaa tiradeedu bal toddobiiyo labaatan bay gaadhsiiyeen sharaxna waa sida inoogu sugan waxaan u leeyay lix iyo konton xagga marka laega bucuustii iyo sariyaadkiina lix iyo konton bay gaadhsiiyeen bal adigu toddobiiyo labaatan waa intan ugu badan ay inoo sheegaan waana sidaa dee kutubtaa siirada inoogu sugan ciraaqi wuxuu leeyahay alfiyo xagga siirada ah oo uu nadmiyey alfiyadaas buu leeyahy waana la madbaceeyey oo khaasatan waliba dabco fiican oo daarulminhaaj ay madbacaysay baa jirta koob iyo toban bayd buu meesha khazawaadka kaga hadlay waan u tiriyaye laakiin bal waxaan leenahay isaguna dee tu ku bilaabaa waa toddobiiyo labaatan ghazwe inay tahay arrin kalena culimadu halkan way sheegaan oo saxaabigan ay leeyihiin labada kaba qarsoomay weeyaane awalu ghazwatin ghazaha dee sa aimadu siyartu ay noo soo naqliyeen tani tii saddexaad bay noqonaysaa waa laga yaabaa labadan kaba qarsoon halka haddii aan tirada jaabir eegno oo mid iyada waxa ay ahayd waa ghazwat labwaab alabwaabna halkii rasuulka ilahi hooyadiiba ay kuba dhimatay buwaabna way u timaadaa laakiin culimadu waxay leeyihiin waa laba meelood oo aada isugu dhow oo bal markaa saasaabaya waana sida ciraaqi taasoo n waxa weeye awaluha labwa buwaadu wahiya alabwa taas buu idhaa ta ugu horeysaa waa bwaab oo wahiya abwaab maaha maha laba meelood abwa iyo bwaab waa ghazwo keliya marka bal taasi waa tii ugu horeysay cushayqadana ta saddexaad buu kaba dhigay bedru ulana hadhow bedru kubrana tii shanaad buu markaa tirada gaadhsiiyey bal matalan abwa ama abwayd baa ugu horeysay waxaa ku xigtay wadaad meel la yidhaaho iyaduna ghazwo loo baxay baa ku xigtay tii saddexaad baa alcushayra ahayd oo bal waa la arkaa labadaasna lisigari inay dee dagaalna ma dhicin kayd lalama kulmin wixii la doonayay taas lama lama gaadhine bal matalan walow ghazwada cushayra dhaa reer bani mudlij baa dee muwaadaca iyo dee yar in amni lagu wada noolaado taas unbaa heshiis unbaa dhacay oo rasuulka ilaahay la galay reer bani mudlij bal taas bay ahayd oo tani tii saddexaad bay noqonaysaa labadaasna saxaabiga way kaba qarsoontahay xagga bucuusta oo kale ciraaqi isaga lixdan buu isagu gaadhsiiyaa halkan hadduu maqaasida koob iyo toban kaba dhigay bucuusta boqol iyo lix iyo sagaashan bayd buu ku nadmiyey isagoo mid mid u tirinaya oo taas oo dee bucuustiisii ama sariyaha lagu magacaabo bacsiga lixdan buu idhaa bacsigii xamsa ugu horeeyey markuu lixdankii dhameeyo boqol iyo lix iyo sagaashan bayd ayuu sheekh ibnu nasr la yidhaha maan garane waa caalim jaliil oo idhaah haddaan maxamed ibnu nasri ahayn ayuu kasoo naqliyay inay toddobaatan gaadheen waa tirada ugu badan walow ikliil saaxibkii waa xaakimo boqol gaadhsiiyey taas ay leeyihin maya dee bal arrinku kaa mahay waxaa laga yaaba mucaaqadawaadkii toddobiya labaatanka baa lagu dareeyay bal waa inta ugu badan waa toddobaatan ayaa la gaadhsiiyey halkan sharaxa lix iyo konton baa idinku sugan ibnu sacad iyo intay sheegeen waan u tiriyaabaan leeyahy lixdanka laakiin uu tiriyaa mid mid buu u tirinaya abyaad boqol iyo lix iyo sagaashan bayd gaadhayna waa ku tiriya waana kaa ibnu nasriga kasoo naqliyo caalimin jaliil kaba cabiro inay toddobaatan ay yihiinba ikliil saaxibkiina uu soo naqliyaa waxa uu yihi uu yihaa cid kale oo arrinkaa sheegtay maan arage lakiin tilmiidkiisa xaafid ibnu xajar ayaa wuxuu ka dhiga waxaa laga yaabaa inuu isku daray bucuustii iyo ho toddobaatanka iyo toddobiya labaatankan oo boqol ay iskuba noqonayaan bal calaa kulli xaalin bucuustii rasuulka ilahina tiradaas baa la gaadhsiiyey ghazawaadkiisuna toddobiya labaatan bay yihiin qaswadun cusheyraynu haynaano tii saddexaad weeye waddaan abwaaba ugu horeyso buwaad iyo abwaana waa islaba mid in waddaan baa ku xigtay alcushayrana waa ta saddexaad badrulula taas baa iyadu markaa koobaad ahay intii afraad ahayd badrulkubraana tii shanaad weeye oo waana labada beede hore ayuu sidaas markuu khazawaadka tirinaya uu ku sheegaa ama uu ciraaqi yidhaaha taasi bal waa inta inta hore inooguma sugan وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna yaحyى بن آdم qال xadثna زhayr عan أbي إسحاq عan زayd بن أرqمa samعah minh maعna abu إسحاq samعa waa maqlay oo hu xadiiثkan minhu min زaydi buu kaba maqlay oo maxay waa xadiiثku أna rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم غazى wuu duulay تiسca caشhرaةa غaزوaة waxay intaa ka siyaadsana ma anfiyayo kalaamkiisu waana intii uu isagu dabdiyey sagaal iyo toban gazuu duulay waxaja uu xajay bacdamaa haajaray intii uu soo hijrooday dabadeed xajatan xajo lam yaxuja hayrahaa oo aanu iyada kayrkeed taa waxaan ahayn muu xajin xajat alwadaaci xajadii horeaan ka bedelaynaa xajat alwadaaci buu xajay hijradii dabadeed waxaan xajatulwadaac ahayna muu xajin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intan waa intan hore usoo maray kitaabka xaggiisii hore kuba soo maray ama xaj aan kuba soo maray oo sagaal iyo tobankana waa taa imika aan dee yar taabanay xajkii rasuulka ilaahayna hijrada dabadeed wuxuu xajay mid keliya taasna dee wax shakiyi kuma jiro waana sanadii tobnaad xajatulwadaac wixii loo yidhin hore inuu usoo maray waxaana bukhaari dhacday oo halkan dhacday markuu xadiidkan ziyaado isagoo aan inooguma sugnayn oo abu isxaaq inuu yihi amaa hijrada horteed mar ama laba ayuu adigu adigu mar ayuu xajayba ama mar buu xajay hijrada horteed oo bal waxa weeyaan rasuulka ilaah intii xajka la farad yeelay markaasunbuu xajay hijradii dabadeedna waa xajkaasun laakiin qabla alhijra haddaan eegno rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka mawsimku gaadho kollay kamuu hari jirin qurayshna sidaasee caado u ahayd oo dee dadkii xaramka deganaa bay ahaayeen ammaanta waxyaalaha sharaf iyaga u ah iyo magacay dadka kale laba dheeryiin bay kuba tirin jireenoo nin maqan ama nin xanuunsanayo kari waayey mooyaane qaaliban may hari jirin rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee saa siiradaba ku ognay saddexdii sanadood ee ugu dambeeyey hijrada ka horeeyey ee uu la kulmay ansaar saddexdaba mino ayuu kula kulmay mawsumkuu joogay waa kanoo iyadoo ay iyagu joogsadeen musdalifa ayaa sidan hore usoo maray carafuu joogsaday rasuulka ilaahay oo de waxaa muuqata maaha mar keliya un sida xadiidka lafdiga bukhaari kuba timi mar wax ka badan saddexa isku xigayba waa joogay bal dadkuu gaadhsiinayo markaa laysu wada yimaado fursay u ahayd uu dee dacwadiisana dadkaa gaadhsiiyo xajka imanayo oo dee intaa in ka badan buu xajay walow tiradeeda aynaan dabdin karahayn laakiin kollay intii badnayd waa joogay un rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh intii badnayd uu joogay ee bacd alhijra se xajkanun buu xajay xadathana bal arrin kalena way jirta oo halkan sheekhu raximah llahu tacaala dhigtay oo laakiin inaga waa inoo saxan tahay in sanadka xadathana zuhayrun zuhayrku waa zuhayr ibnu mucaawiya wuxuu isaga sharaxa eeg haddaa qoreenkiina sharaxaysaa halkaa zuhayr bedelkeeda xadathana wuhayb baa ku sugan xagga hoose macnamatiga xadathana zuhayr baa iigu sugan laakiin sharaxa matiga la socda matigan dee sharaxa uu sharxanayo mati ahaan wuxuu usoo dhigtay nawowi xadathana wuhaybun taas buu mati ahaan usoo dhigtay xagga hoose ee matigu laakiin maaha waxaana uu leeyahi nusqooyinkii wadankooda intoodii badnayd wuhayb baa dhacay can abi isxaaq barhkoodna zuhayr baa dhaco waa barhkan matiga inoo yaala laakiin kolley dee saa sawaabkii waa saa matiga inoo taalo waa zuhayr taas wahayb waa ka xag hoosaba leh muu soo gaadhin baaba isxaaq ma soo gaadhinba ee waa wax ruwaadii muslim ka dambeysay riwaayadooda barhkood dhacay markaa riwaayaadka qaarkood barhkoodna san sawaabkun baa dhacay badhna wahayb baa dhacay barhkood way dib bay u islaaxiyeen markaas de malaabo calaa ibnu mahaan oo kale iyo riwaayadiisa markii hore taasaa dhacdee laakiin islaax buu ha uu islaaxiyaa la yidhaha nuskhadiise almuhimku waxa weeyaan arrinka nawowi raximah llahu tacaala tilmaamayo xagga hoose aimadii ka horreeyeyna ay sheegeen matigeedna dee sa inoo taallaa inooguma sugno matiga si sawaabkeed baa inoo taallaa taasna kolley waa wax insawaab maaha uun walow nusqooyinka intooda badan ay dhacday waa arrinka sharaxay qolooyinkiina haysta ugu sugan xadaثna زhayr بن xrb qala xadaثna rwx بن cbaadةa qala xadaثna زakriya qaala akhbarana abu zubayr zakriya بn isxaaq raggan horeynuu soo wada aragnay nin cusbi ma jiro akhbarana abu zubayr anahu samica jaabir bna cabdالlahi yaqul gazawtu waan duulay maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay maciisa tisca caشharaةa غaswaة sagaal iyo toban duulimaad baan rasuulkii ilaahay raacay qaala jaabiru jaabir wuxuu yihi lama shad bedran dagaalkii beder maan joogin walaa uxudan uxudna maan xaadirin intaba gaashanqaad buu ahaayo nin dagaal geli qaan gaadhay buu ahaa muxuu u xaadiri waaye waa kan manacanii abi aabbahay baa ii diiday oo aabbihii ayaa u diiday oo kolley sababta ugu diidayay waxay ahayd nikaaxna waa tii aynu kuba soo marnay wuxuu markii dambe yeelay jaabir bnu cabdillaahi hablo badan bay ula dhashay sagaaliya bay ahaayeen sa muuqatana hooyo u nooli may jirin oo cid ka reebta oo aabihiina dee jihaadkiibu u baxayaaye cid kale malaa may lahayn waana yaryaraayeen waxaana kolley ina tusaysa inaanay hooye meesha jirin haddii aanay waa ti aynu nikaax kusoo marray markii uu rasuulka ilaahay weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu guursaday ee uu yihi waan guursaday uu weydiiyey ma sayib baad guursatay mise bikra sayib buu yihi haweeney carmaraan guursaday dee isaguna oo nin dhalinyaro aba markaasuu yihi maxaa dee u guursan weyday mid bikraa u guursan weyda oo wuxuu sheegay aabihii inuu dhinto intaasoo hablood uu kaba tegay oo dee taa uu markaa naftiisii wixii isaga xaddigiisa kuwii walaalihiibuu kaba horreysiiyo aan dee haweeney markaa iyaga rabaysa u feedha dee markaa taas ayaan doonay oo weyn oo iyagii dee kaba roon inaan guursado rasuulka ilaahina waa kii taa uguba duceeyey marka maxay ahayd de hadday hooyo leeyihiin meeshii umay baahateen isaga taa uu guursanayo oo meeshii dee taas daraaddeed buu u reebay bederna uga reebay uxudna ugaba reebay inuu hadho uxudna aabihii baa lagu diray falama qutila cabdullaahi markii cabdullaahi la dilay yowma uxudin waa aabihii cabdullaahi waa cabdullaahi bn camr ibni xaraam weeye waana saxaabi jaliil oo bal dee manaaqibta usoo aroortay waxaa kaa mid ahaa inuu rasuulka ilaahay isaga kuba yidhi isagoo dee marka kaybasta xadiidkuba yimi u arkay isagoo murugaysan sheegayna inuu ciyaalna ka tegay waa hablaha badan dayna aabihii ka tegay markuu arkay rasuulka ilaahay isagoo yar murugaysan dayna uu ka tegay ee daynkuna mucjiza rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii ahayd baa ilaahay kagaba gudayay ayuu yihi miya uu bishaareeyo inuu yihi axadna ilaahay dee min waraai xijaab mooye kifaax kulamu hadlin aabbaha laakiin kifaax iyo toos buu laba hadlay oo yihi maxaad iweydiisanaysaa isaguna in la celiyo aan haddana laysoo dilo bal waa saxaabi jaliil uu ahaa saxiixa waxaa kuba sugan lix bilood dabadeed inuu qabrigii kaba soo saaray oo uu yihi maan sidii uu ahaa unbaa malaxa bada tim tima ah oo xagga garhkiisa ahayd oo dhinacii dhulkay oo xigay ahayd oo yar daatay un mooye wax kaloon ka qoonsaday may jirin muwada'a maalikna waxaa ku sugan in waktigii mucaawiyay ahayd muwada'a maalik bay kuba sugan tahay in biyaa lasoo gelinayay madiina ama loo soo jeexayay biyihiibaa xabaalihii markaa shuhaadada uxud soo maray ama dhinacood meel baa daadkii qoday markaasaa loo soo qayliyo la yidhi waa taasoo isaga iyo camr bnuljamuux iyabaana meel ku wada aasnaa markii lasoo saaray sidoodii lagu dhigay iyagoo ah ayuunbaa loogu tegay oo bal midkood bay sheegaan waa muwadaa sida kuba sugan malaa meel nabarkiisiiya gacanta ku hayo inta gacantii laga qaaday oo haddana gacantii halkeediin kuba noqotay oo adigu waxa weeyaan sidoodii iyagoo ah waana lix iyo afartan sanood dabadood bay ahayd lix iyo afartan baa maalintii la dilay iyo maalintaas uba dhexaysay muwadaa ku sugan waa cabdullahi bnu xaraam iyo camr bnu jamuux iyo waa marka bal haddaba de waa dadka ilaahay yidhi ha odhaninaba way dhinteen axyaan cinda rabbihim yurzaquun falama qutila cabdullahi yowma uxudin lam atakhalaf maan hadhin dee cid u diidaa ma jirto aabihii buu markii hore maqlaye lam atakhalafa abihiina sidaasu u reebayey oo si aanay reerka uga wada tegin lam atakhalaf maan hadhin can rasuulillaahi sala allahu calay wasalam fii kaswatin kaswa qad weligayba kamaan hadhin bal markaa khazawaadkii koob iyo labataan buu gaadhsiiyey dee tiradna intaa way kaba badan tahay dee kolkolna waxaa dhacda markan la tirinayo barhkood baa imaka daa'if iyo xunayn oo kale way aad bay isugu dhawaayeen waa laba qaswana oo loo kala tiriyaa barhkooda waa israaciyaan oo kale qurayda iyo khandaq oo kale qurayda khandaq dabadeed bay ahaydba laakiin waa tii la xisaariyeen hore usoo maray iyadoo dee iyada imtidaadkeedii ahayd ayay barhkood isu geeyaan oo mid keliya lagaba tiriyaayo kolkol markaa umuuro sidaasoo isku dhow dhow ayaa ama kuwa isku dhow dhowba aba la israaciyaayo tanbaa deeta tiradani ama ay haddii la kala qaadanayo yar kordhaysa kolla ay dhilmaysaaye bal dee intaas baa ah toddobiyo labaatankaas oo sabcan wacishriina xududana algazwa awaluhaa abwaabu uma wahiya alabwaab qaala jaabir markaa taas bui sagaal iyo labaatan lakin bal ziyaadadaasaa jirtaan leenahay waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana zayd bn اxubaabixa waxadaثana saciid bn mxamedi iljarmiyu qaala xadaثana abu tumaylata qaala jamiica xadaثana xuseyn bn xuseyn bn waaqidin bal kolley saciid ibn moxamed iljarmina hore waan usoo aragnay dhowr qabiilo oo qabaaisha carbeed kamidana jarmi waa la yidhaah reer daybay kamid yihiin qudaacay kaba mid yihiin qolooyin kale adigu mooye mid loo nisbeeye laakiin waa ninkan reer bani jarmi weeye waayo dhowr jirib oo carab markaa qabaaishooda kaba mid oo magacan iyagu sita ama nisbadan lebaa jira abu tumayla hore umaynaan soo arag waa nin yaxya ibnu waadix baa la yidhaahaa waa magaciisa yaxya ibnu waadix laakiin aada wuxuu ugu shuuroobay kunyadiisa inuu malaag kelina ku yahay marka la eego saxiixayn cid kaleoo lalihi ma jirto kunyadiisa buu aada uguba shuuroobay waa nin ansaare laakiin waa mawaalidoodii dee asalku markaan eegno yaxya bnu waadix baa la yidhaah xaafid xajarna wuxuu kaba cabiraa siqatu min kibaari taasica manaa dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeya ugu yaryaraa raggoodii waaweynaa wey macnaa waa dadkii la kulmay taabiciinta iyagaa dabaqaad noqda toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaadba waa atbaacu taabiciintii waana kuwii ugu dambeeyey marka atbaacu taabiciinta intoodii ugu waaweyneyd kuwaas buu yahay ayuu kaga mid yahay nisqo kitaabkeenana xadiidkan buu ku leeyahy macnaa xadiidkan unbuu saxiixa muslim ku leeyahy sheekhiisan xusein ibnu waaqid waa nin hiqa isaguna awhaam ama aqlaad kolkol ha kuba sheegeen atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa buu kaga mid yahay kana waa raggii ugu yaryaraa un waa siduu xaafid ibnu xajar kaba cabiro muslimna saddex xadiisoo kani uhoreeyuu leeyahay isagu waa sheekhan marka la eego abu tumayla sheekhiisa xusein ibn waaqid e can cabdillahi bni buraydata can abihi abihi buraydata bn xusayb qaala hazaa uu duulay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay tisca casharata gazwatan ee adigu intaa in ka badanna lafdiga xasri kuma sugne intaa in ka badanna duul qaatala waanu dagaalamay fii hamaanin sideed minhuna sagaalkaa iyo sagaal iyo tobankaa kamida ayuu dagaalamay walam yaqul abubakrin abubakar muu odhan minhuna oo wuxuu ujeedaa laba sheekh oo muslim baa jira abubakr ibnu abi shayba iyo saciid ibnu moxamed iljarmi labadoodubana markaa marka dambe sanadka mayey waxaan ujeedaa abubakr ibnu abi shayba imaka xadathna iyo saciid ibnu moxamed labadaa weeye waxay ku kulmayaan markaas dee abu tumayle iyo xusein ibnu xubaab xusein ibnu waaqid bay kuba kulmayaan labadooda sheekhe labadooda abubakr markaan eegna ibnu abi shayba minhuna kumay sugnayn oo macnaa qaatala fii samaanin unbay riwaayadiisu ku joogtay laakiin muxuu isaga xadiidkiisa waqaala fii xadiidi abubakr xadiidkiisa wuxuu ku yihi xadaanii cabdullahi bni buraydata lafdiga horuu inoo soo naqliyey xadaثna xusein ibn waaqidi can cabdillaahi can cabdillaahi bay ahayd oo waa lafdiga uu leeyahy saciid ibnu moxamed aljarmi minhunana isaga riwaayadiisa ay ku sugan tahay ama abubakr ibn abi shayba minhuna riwaayadiisa kuma sugnaa halkaa cantaa bedelkeedina taxdiid baa xadaanii baa taalla intaas weeye waa inta labadiisa sheekh farqigaa yar ee kooban ee uba dhexeeya xadiidkan ay wadaagsadeen bal waxa weeye riwaayadan wuxuu leeyahy orta de waa sagaal iyo toban oo kuwii horeba wataa barhkood kuma soo aragnay inaana intaa ku koobnayna riwaayadii markaa jaabir baabay ina tusaysa wuxuu leeyahay sideed bayd ayuu rasuulka ilaahay dagaalamay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxay dhahaan sagaal buu dagaalamayna de waxaa la arkaa haddii fatxu maka laga dhigo sida dee shaaficiyo qoloyn ay ku tagaan sulxi in lagu furtay oon dagaal dhicin oo markaa dagaalka laga saaro sideed kaley noqonayaane bal beder oo kale dagaal uu dhacay uxudna uu dhacay muraysiic ama gaswatu banilmustaliqna waa dhacay khandaqna yaan dee toos laysoo abaarayna muraamaad dad ay ku kala dhinteen labada dhinacba waa dhacay khandaqna quraydana iyadana waa tii la xisaarinayo dagaal waa jiray khaybarna waa tii aynu soo maray hay inoo dambeysayba iyadu inooguma dambeysay fatxu maka iyo xunayn iyo daaif daaifna waa tii anxisaarkeedii iyo xataa dhaawacyadii muslimiinta kaba soo gaadhay soo aragnay xunaynna dagaal weyn baaba dhacay fatxu makana meelo saxaabada qaarna waa ay kuba dhinteen dhinacidda khaalid kaba galay ee iyagana waxoogaa markii dambe markaa haddaanay kala yaacin iyagiina waxoogaabaa markii hore kaba dhintay bal markaa inahaas weeye intii uu markaa dagaalamo haddii fatxu maka aan meesha eesaa racyiga qaarkood kaba saarno sideed bay noqonayaane intii dagaal ay dhaceen bal dee sagaalkaasuu noqon haddii daaif iyo xunayn la israaciyo fatxu maka la daayana sideed way soo bixi laakiin haddii fatxu maka la tiriyo daaifna gaar ahaan loo tiriyo sagaal bay noqonaysaa intii dagaal dhacay ee rasuulkii ilaahayna hogaaminaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh وxadثnي أحمد بن حنbل qال xadثna معتmر بن سلyمان عن khms عن بن برaydة عن أbيه بن braydna waa ka cabdاللahi weeye أنه qاaل غaزى uu duulay braydة mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi maciisa xaal uu yahay sita caشhرaةa غaزوة eeg markii hore muxuu yihi sagaal iyo toban baa rasuulka ilaahi duulay imika lakiin maxay noo taal waa maca rasuulilahi isagoo la socdo oo waa intii uu la socday burayt bn xusayb aslami uu la socday lix iyo toban bay ahayd tii horena waa sagaal iyo toban tiradii guud buu kaba dhigay intaasna kuma koobnaan idhi marka cibaaradiisan dambe sida sheeku leeyahay ziyaado intaa ka badan kuma sugi ma anfiyeyse lakiin waxaa lena waxay ku kooban tahay waa intii uu isagu la socday marka macadan eegno maca rasuulilahi buu isagu duulay markaa wuxuu la socday lix iyo tobankaas leed xadiidkan imaamkii weynaa jaliilka axmed ibnu xambal buu kaba warinayaa in muslim bukhaari xadiidkanna waa wariyey laakiin axmed ibnu xambal nin baa udhexeeya oo macnaa halkan muslim toosu uga wariyey axmed ibnu xambal isna bukhaari axmed ibnu xambal muctamir sanadkan buu ku wariyey laakiin axmed ibnu xambal kamuu warin e nin kale axmed ibnu xasan la yidhaha tirmidi adugu bal nin kale ayaa udhexeeyo sheekhiisii ah markaa sanadkan musliman hayno ayaa ka caadisan sanadka bukhaari kuba sugan yahi waxaan filayaana habeenadii aan dee hordhacii hore kitaabkaas samaynay ama madkhalkii waxaan soo sheegnay afar xadiis oo muslim waxa weeyaan uu wariyo bukhaarina uu la wariyo oo uu muslim ka caadisan yahay sanad ahaan bukhaari oo sheekhan uu muslim kaba warinayo bukhaari waa sida uu kaga wariyo afar xadiisun kan baa kaba mid ah horeanantaa usoo sheegnay san filayo madkhalkii waan kuba soo daray arka habeen kalena dee way dheeray taasi dadna may jooginba uguma celino walo dee madkhalkii iskaba jiroo ruuxuu dhegaysan karo bal markaa duruustaa dhowrkaydoo kalley aansan u arkayo ee fawaaid lahayd marka la eego kitaabkeena kuba tacalluqsan si guud weeye tasawur guudna ruuxu uga yeelanayay bukhaari haddaan xaggiisa eegna axaadiisa uu isagu waa sida la-aan sheekh kaga wariyo sheekhaasna muslim waa sida uu kaga wariyo intaa way ka badnaanaysaa iyagu way badayeen bal xaafid baa yidhah de malaayo juuskaas inaan lahayna waa suurtagale juus baan kuwa uriyo laba boqol way gaari karaan oo axaadiis badan isagu dee rag aanu muslim soo gaadhin buu la soo gaadhay waana kan isagu hulaasiyaad len muslim lahayn marka axaadiisa intay wadaagsadeen muslim nin uu waa sida kaga wariye bukhaarina toos ugaba warinaya intaa aad bay ugaba badnaa way ka badan tahay laakiin muslim marka la eego afar xadiis oo kani ka mid yahay ayaa waxa weeye in ayuu markaa la dheer yahay oo waa sida ka wariyaba laga yaaba habeen kale insha allahu tacaala taasi way dheerayd dadka laakiin waxa weeya walow aan leenahay kollay duruus mufiiday ahaydba aan arqaamteeda idin sheego insha allahu tacaala xadaثna mحamed بn cabadi qala xadaثna xakim yعni bna ismaaعiil can yaزid wahuwa bn abi cubaydi qaala samictu slmta yaqulu salamaan maqlay xaalu ku qowlayo waa salamat mlakoca qazawtu waa duulay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam sabca ghazawaatin toddoba duulimaad baan rasuulki ilaahay la duulay oo toddobad wakharajtu waanan baxay fii maa wixii yabcasu uu diraya rasuulka ilaahay min albucuusi waa sariyooyinkii ama bucuusi tisca ghazawaatin sagaal iyo ghazwo maratan mar calaynaa korkanaga abubakrin baa ku sugnaa wamaratan marna calaynaa korkanaga usaamat bnu zaydin baa noo ahaa qaa'id salaamatu bnu kacdayn marka isagu tiro inoomuu sheegay rasuulka ilaahay khazawaadkiisa ee intii uu isagu la baxay ayuu inoo sheegayoo toddoba khaswo rasuulka ilaahay waa raacay buu leeyahay xudaybiye waa joogo waynu soo maray intii goore uu la mubaayacooday rasuulka ilaahay qaswatu biqaradna badalkeedii baabuu ahaa waa ti aynu soo maray khaybarna iyaduna waan soo aragno waa joogay fatxu maka waa joogay bal in riwaaye bukhaari baa waxaa dhacday yaziid inuu yihi markuu afar sheegay inuu yihi dee xunaynna markaa waa joogayaaye inuu markuu sheegay yidhi intii kale dee sulxi xudaybiye kale dagaal saasi ma dhicine ee inuu yihi intii kale waan iloobay intii kale waan iloobay oo kale bal markaase kuwaas baaba kaba mid ahaaye rasuulka ilaahay waa intuu raacay ama tan kale bucuusu sheegay sagaal goor baan baxay buu leeyahay iyadoo rasuulka ilaahay kaba hadhay axad asaxaabana uu qaa'idkii yahay mar abubakar baa qaa'idkooda ahaa laakiin meeshuu u baxaye muu sheegin marna usama dee in sagaal kuba labadooda un ay kala ahaayeen kolley dhowr goorna usama qaa'ido waa ahaa saddex meeloodiyo ama afar meeloodiyo abubakarna meela rasuulka ilaahi uu dare taasi waa muxtamil waxaa laakiin aada uga sii xoog badan inaan la idhaha maratan calayna abubakrin wamaratan calayna usama wamaratan calayna hayruhuma weeyaan oo labadaa cid aan ahayna waa raacay oo waxaa dhici karta sagaal inaan la buuxin karin labadooda oon lasoo buuxin karin wala xaafid ibnu xajar si fiican uu tatabuco bal marka uu xadiidkan sharxayo bal khazawaadkii uu rasuulka ilaahay raacayna toddobay ahayd oo kuwa waa ka aynu soo maray khaybar iyo qarad baa inagu dhowaa de waxa weeyaan waxaa kaloo iyadana jirtay dee khazawaad ama bucuud rasuulka ilaahay uu diray oonu isagu raacin oo kol abubakar waa qaa'idka ahaa kol usaamat bnu zayd qaa'idka ahaana uu baxay kuwaasna sagaal bay ahaayeen buuli وxadثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna xaatim bhada اsnaad غayr anahu qala fi kiltayhima labadaba sabca khazawaati oo waxa weeyaan markii hore eeg xaatim ibnu ismaaعiil mxamed bn cabaad baa ka warinaya imakana imaamkii qutaybat bnu saciid baa xadiidka kaba warinaya qutaybat bnu saciid xaakimkiin buu kaba wariya laakiin maxay ku kala duwan yihin isagu labada meeloodba sabca khazawaatin buu ihi oo wakharajtu fii ma yabcasu min albucuuhi tisca khazawaat halkii riwaayada moxamed ibnu cabaad can xaatim ahayd qutayba can xaatim waxa weeye sabca khazawaatin labadaba baabu ghazwati daati raqaac waa ghazwadii daat raqaac baarkeedii oo de waxay nooguba sugan adigu wixii loogu magacaabay magacan waa ti karmaha lahayd ama raqcadee waa dee taas waxaana aan arki doonaa saxaabiga xadiidka inoo soo socdo warinaya inuu sheegay de iyagoo kolley dadka dhaqaalihii aada buu markaa hooseeya waqtigaas dhaqaale ma jirin gaadiid ku filan lama haysan iyagoo lixa ayaaba neef keliya oo geela ama raaxilo keliya ay kaba dhexayso kolba midfuulayay way cagaagnaayeen oo markaa dee dhulkaa la marayay iyagoo cagaagan ayaa lugahoodii qodaxdii iyo dhagaxii iyo wixii iyabaa dee nabara ayay wada noqoto markaasay haylayaal ama dee marooyin intay googooyeenba karmahaas ama khiraqdaas ayay ku duuduubayeen lugahoodii waana kabala-yiin dee waana la socdaa jihaadkaas baa lagu socdaa taas bay haddana xaaladoodu taas bay ahayd saas baa daatulriqaac loogu magacaabay haddaba khaswada daatulriqaac taas weeye xagga kale xagga waqtigeeda kolley marka la eego ahla siyar iyo bal way ku yar kala duwayn oo barhkood sia ibnu cuqba iyo majasmiya waqtigay ahayd waxay kaba dhigaan sesi waxay kaba horeysay barhkood khandaqii ay kaba horeysay bukhaari oo kale waxaa kuba sugan inuu yidhaha wahiya bacda khaybar halkan khaybar dabadeed bay ahayd kolleyna waxaa la raajaxayalaa walow ahla siyar mala arrintoodiyo say usoo dhigteen waa xagga najdi baa loo baxay khaybar ay inay ka horeysay ay kaba dhigtaan laakiin khaybar inay kaba dambeysay markaa sanadii toddobaad ee fatximakaha kaba horeyse sanadii toddobaad bay dhacday ugu horeyn bay noqonaysaa bal taas bay raajax yeelaano waxay u raajax yeelaanaa xadiidkan ama inoo soo socda abu muusa alashcari baa warinaya markaa dambaan sheegaynaa siay taasi daliil u tahay inay khaybar ka dambeyseen insha allah xadaثna abu caamiri cabdالlahi bn baradi اأشcariy ومحamed بn clاء الhmdaniy وlfظ لabi caamiri qaala xadaثna abu usamta an burayd bn abi burdaa an abi burdaةa can abi musa bal kolley qoys baa u badan malaa dee waxaaba ku kala jira un laba ninoo keliya kuma jiro un qoyska ahayd waana dad aynu hore usoo maray cabdالlahi bn barad waa abu muusa alashcari buu abtirsiinta ku gelayaa oo waa cabdillaahi ibnu baraad ibn yuusuf ibn abi burdata ibn abi muuse ayuu noqon ninkanin sheekiisa u sheekaa abu usama axmed ibn usame burayd ibn abi burdahaasna waa burayd ibn cabdillaahi ibn abi burda markaa adeer buu isaga u noqonayaa marka la eego dee nina waa udhexeeya imaka buraydkaasna abu burdahan uu isaga kaba warinayaa awowgii weeyaane ma aha aabihii horeynu taa usoo ogaano waa burayd ibnu cabdillahi ibn abi burdata halkan burayd ibn abi burda inoo taalo waa burayd ibnu cabdillahi ibn abi burdata horaan dee kitaabka uguma soo aragnay bal haddaba wuxuu ihi brayd kaas an can abi burdat oo awowgiiya markaa awowgii buu kaba warinaya waayo waa in cabdillaahi isagu can abi muusa qaala kharajnaa waanu baxnay maca rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam fii hazaatin hazaad ama duulimaad baan rasuulka ilaahay u raacnay walxaal naxnu anagu sitatu nafarin lix aan nahay waa inay ku wada socdeen oo dee suxbay ka dhexayso waama suurtagal magacyadoodii ma hayno ayimaduna iskumay taagan meel lagu magacaabaye inay ashcariyiintii yihiinba dee reerkooda ahaan baynanaa dhexda iyaduna waxaa lixdaa baciiru neefgeela ama awr ha noqdo ama hale nactaqibu aan kaayeysanayno kolba mid baa fuulaya dee lixdoodii ma wada fuulayaan safarkaas iyo jihaadkaasna waa lagu jiraa mid baa fuulaya oo masaafo ama waxoogaa markuu dee fuushanaado ayuu ka dhaadhacayaa mid kalaa bedelayo haddana mid kalaa bedelayo saasay kolba dee yatanaawabuuna fii rukuubi way ama dee rukuubkiisii ayay saas dee isugu bedbedelayeen ay ukaayeysanayeen qaala wuxuu uhi fanaqibat n intii badnayd markaa way soconayn markay lix yihiin haddaan laba laba loo fuulinoo bal mid mid loo fuulayo dee waxa weeyaan shan baa ruuxii ka horeynaya waana kabala yihiinba ama fanaqibat waxaa daldalooshantay dee intay nabaro noqotay wixii dee ay markaa ku joogsanayeen ee dhagax iyo qori iyo wax lahaa qodax aqdaamuna luaha yagii fanaqibat qadamaayi taasi waa si guud buu ugaba warramay aniga labadaydii lugoodna waabay dee dhacdhaceen oo dildilaaceen oo waa wixii gaadhay ee waxyaalaha dee uu markaa uu kuma soconayay wasaqadatu waliba waxa qaatay jihaadkaasna way ku jiraan eeg iclaa kelimatillahi bay u socdeen xaaladoodna waa taas taas baanay ku jihaadayeen adfaari cidyahaygida oo cidyihii lugaha iyaguna way daateen oo dee wixii uu ku dhufanayay taasiya bay la dhaceen fa kunaa waxaanu ahayn narufu kuwa duuba calaa arjulinaa lugaha iyaga alkhiraqa jamcu khirqatin way waa karin ama karmooyinkaas dee marooyinkaa ama haylayaasha intay googooyeen ayaanu ku duubi jiray bal inay yar noqoto uun dee waa meeshii haddana way soconayeen lama joogsanayo iyagoo socodka arrintaa kuma jiro xaaladoodu taa tahay fa sumiyat markaa waxaa la magacaabo lagu magacaabay arrinkaas gazwata dati riqaac waa arrinta daraaddeed baa gazwatu dati riqaac waa jamcu ruqcateen riqaacdu waana dee ruqcadii waa karintaas iyo waxaa karmahayaasha iyo haylayaasha ay googooyeen ay ku duubayeen lugahooda waa limaankii daraaddeed baa gazwatu daati riqaac loo yihi kunaanu ahayn nucasibu kuwa xidha calaa arjulina lugaha iyaga min alkhiraqi wa jamcu khirqatina waa dee haylayaasha iyo marooyinka adduugga ay googooyeen ay lugaha ku duubayeen taa daraaddeed baa loogu magacaabay balin waxaan leenahay khaybar dabadii bay ahayd baan idhi sidaa bukhaariya ay yidhaaheen walow ahla siyar weliba rag muxadisiin ahay oo xufaadoodii ahaa wasatibyaadi iyo qaaliban malaa walow berihii dambe mooy intiisii hore oo kale waa nin xaafida oo dee raggii xufaadii waktigiisii bal markaa raggii uuba mudnaa ahaayo subkii markii uu weydiiyey sheekhi simizi bal ciddii xufaada ahayd uu la kulmay raggii dee xifdigaas ahaa wuxuu soo qaaday ibnu daqiiq alciid iyo dee damyaadi xaafidkaa la idhaaho ayuu soo qaado weliba isaga ayuu ka dhigay inuu dee ninka aada iyo aada u heerka sarreeye ah waayo ibnu daqiiq alciid xagga mutuubta iyo taa istibaadkeeda ha kaga horeeye laakiin xagga asaaniida iyo tan waa nin aada uguma budnaaba marka arrintiisa ahaydba waa ninkan waxa weeye kitaab madbuuc aada u fiican oo acmaasha saalixaadka lagaba hadlo almatjar raabix la yidhahna waa leeyahay waa kutubta in ogay dee in la madbuceeyey ayaa siirada markay noqotay iyo xadiidka saxiixa haddii dee siirada wixii ku tacalluqsanaa jaanibka siiradu raajix yeelaya oo taasaa isaga badnayd markaa isaga iyo ibnu sayidinaas iyo waaba iyagoo dee saa ahla siyar ay kuma tegen inay qabla khaybar ahayde intaas laakiin sida bukhaari u daliishaday waxa weyan abu muusa alashcari baa xadiidkan inoo waramaya xaaladoodiina kaba warramay waanu joogay e waxaana la og yahay abu muusa alashcari jacfar ibnu abi aalib iyo markii xabasho laga soo noqday wada socdeen xaggaasay ka wada yimaadeen khaybar markii la furtay dagaalkii dhammaadayna way soo gaadheen asxaaba safina waa nimankii dadkii loo yaqaanay waa nin rasuulka ilaahay qeybta waa kuba daray waktigaasay yimaadeenba iyadoo dagaalkii dhammaaday waa sanadii toddobaad muxaram bay yimaadeen waktigaa inka horreysay muu joogin abu muusa alashcari waana kan daaturiqaac joogo markaa waa inay khaybar dabadeed ahayd waana taasoo dee waa xadiidka saxiixa sidii nooguba yimi bukhaari iyo muslimna ay kuba wariyeen isagaana ka horeynaya aqwaashaha barhkood iyagu ay ku taladudsanaayeen ahla siyar ama aanay isla meel dhigin xataa sanada aanay isla meel dhiginin bal markaa taas bay ahayd qaala abu burdata wuxuu yihi faxadaa uu waramay abu muusa bihada xadiii xadiidkan buu ku waramay uma kariha dalika sheegidan uu xadiidka sheegay maha rasw ahaan inuu sheege waa arintan uu kaba waramay mashaqadii iyo dhibtii iyo rafaadkii ay usoo mareen iyagoo dee jihaadii ay soo mareen taas sheegidii uu sheego waa camal saalixoo weyn oo dee mashaqo badani ay iyagoo uba sugnayd waramidaa uu kaba waramay buu nacay qaala wuxuu yihi markaa abuburda odhanaya abuburda odhanaya kaanahu abu muusa waaba isagoo kariha nacay an yakuuna inuu ahaado sheegidiisaas ama arinkaas taxdiidkiisana ama xadiidkani shay-an shay min camalihi camalkiisa kaba midoo afshaahu faafiyey oo macnaa wuxuu u nacay waa maxay waa camalkiisii bay tani kaba mid tahay waa camalkii saalixa ee weliba dee acmaashaa waaweyneyd sheegsheegga ruuxu camal khayra oo uu la yimi uu sheegsheego ama waxyaalahaas dee dhib ee ku qabsaday daacada ilaahay meelaha ka sheegaana kolkol waxay soo gelaysaa riya bay soo geli kol isla weyni iyo cujbi baa soo geli waxaa la arkaa camalkiiba inuu ruuxii kaba buro marka jaanibkaas ayuu uba nacay laakiin dee arrintan waxay ahayd maslaxo weyn baa kuba sugnayd oo ah kawaramidaas uu kaba waramayo jihaadkii iyo rasuulka ilaahay wixii bal maalan dee wixii uu soo mariyo wixii dadka laba kulma iyo arrintaas way kuma sugnayde ninkii mukhlisana ee ujeeda in ba laguma daydo ama la ogaadona taasi kollay kuma noqonaysa wax camalkiisa buriye laakiin jaanibka inay wax ka soo galaan ayuu kaba baqdayo sidaasuu u nacay oo ubashay halkana muslim malaa nusqooyinkiisa kaanahu kariha an yakuna shayan shayan la nasbiyo khabarkii kaana lagu nasbiyo bukhaari nusqooyinkiisa kaanahu kariha an yakuna shayun min camalihi kolleyna riwaayada muslim waxbaan qadaraynaa ismigii inaan qadaraan u baahanay lakiin riwaayada bukhaari markay tae ismigii ay tahay taqdiir uma baahno xaggii laqbada aad bay ugaba dhawaanaysaa san eh kaanahu kariha an yakuna shayan min camali afsham qaala abu usamata abu usama wuxuu yihi wazaadanii kayru buraydin burayd kayrkii de waa cid aan burayd ahayn oo xadiidka warisay ayaa waxay ii kordhisay ii ziyaadisay wallahu yajzii bihi ilaahayna isagaa ka abaal marinayo oo dee sawaabkan iyo daacada iyo camalka ay la yimaadeen ka ka abaal marinaya isaga weeye cid kaleo markaa loo sheeg sheego wax lagaga doono ama la doonay la jeclaystay inay ogaato dee meeshay ma taalaba weeyaan waa sababtan uu imaka u karhayay inuu sheegayba oo dee ilaahay ba ah ka keligii isagao ka abaal marinaya markaa isagaana wax lagaga doonaya cid kale oo bal matalan ruuxa ka abaal marinayso oo camalkiisan ka abaal marinaysaana ma jirto markaa wax haboon maaha ruuxu camalkiisii saalixa inuu dad kale iyo waxyaalo meelaha uu kaba sheeg sheego taas ama mashaqad iyo dhibtii jaanibkaa kuba qabsatay haddaan maslaxo ku sugani jirinba kolley yajzi baan aqriyo dee waa ficilkutuu u badan yahay markay jazaahu iyada ay tahay waa sawaabinta yujzina way ii taalaayo dee ajza yujzi inta badan ajza yujzi macnaa dee kafa oo kale ama aknaa iyobay noqotaaye markay abaalmarinta tahay wajazaahum bima sabaruu jazaahum waa ficilku waa hulaasi uu ka abaalmariyey oo ficilku markay noqoto jaanibkaa hulaasi buu noqdaayo de markaa taasi waxay keenaysaa wallahu yajzi bihi weeye waayo ajza iyada macno kale ayay noqonaysaa waa gudidii iyo taas bay noqotay ajza yujzi ajzaan baabu karahati listicaanti fi lgazi bikafirin wey wuxuu u baabaysan yahay baabu karahati listicaanti kaalmaysi la kaalmaysto fi lgazi duulimaadkiiyo marka dagaal gaalada laba dagaalamayo bikafirin ku gaala inaad kaalmaysato oo isagii dee gaalabaad la dagaalamaysa ruuxaan diintiiba rumaysteyn oo gaala inaad wax ka daydo oo aada kaalmaysato bal taa karaahadeedii buu baabkeedu yahay xadaثnي زhayr بن xرb qal xadaثna cبدالرحمن بن مهدي عن مالك x وxadaثnي abu طاhر واللفظ l xadaثnي bعd hada الxadيث واللفظ lah lفdiga abu طاhر baa le qال xadaثnي cبدالله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضyل بن أbي cبداللahi عن cبداللahi بن نyاr الأسلمي عن cروة بن الزبير عن cائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها qاaلت alimaam malikeyni inta ka dambaysa fudayl ibn abi cabdillaahi oo ninka reer madiine ahaa iyo cabdullaahi ibn miyaar alaslami waa labadooduba oo imaka curwat bnu zubayr labadaasa u dhaxaysa sanbaana sanadkii kolley dad curwo laba siman baaba imaam malik soo gaadhay oo sadee naafic mawla bnu cumar oo kale ah imaka laba ayaaba markaas baa santi yar caali ka dhigtay waa toddoba sanadku fudayl ibn abi cabdillaahi bal waa nin saadise kamid oo siqa ah sheekh xuseen cabdullaahi ibnu miyaarna waa nin isaguna dabaqadii dhexe ee ruwaada taabiciinta ama saalisa waa dabaqadan curwo un buu noqonayaa ama dee dabaqada naafici mawla bnu cumar iyabuu noqonayaa bal nin saase weeye labadooduba waa laba nin oo siqa ah kolley labadooduna xadiidkan kitaabkeennan aan hayno xadiidkanun bay ku leeyihiin waa dad horena umaynaan soo arin mana dambeeyaan riwaayadooda aada u yar marka kitaabkan la eego labadan xadiid ama xadiidkan bay labadooduba ay ku leeyihiin maanta kala warinaya isu sheekhaan caaisha waxay tihi kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu baxay qibala badrin xaggii beder buu u baxay waana markii dagaalkii bedru kubra weeye waayo saddex beder baa jirto bedru mawcid oo ka dambaysiiya bedru suqra oo kaba horeyse falama kaana markuu ahaaday bixarati alwabarati meesha shiilmadowda ah ee wabara la yidhaaho madiinana laba xaro dhexdood ama laba laabo dhexdood bay ahayd oo wabara iyo waaqib wabara ba-doo la fadxiyana malaha intooda badan way ku dabdiyaan sida sharaxay ugu sugan wabrana waaba jirtaa la arka habeena hore soo naqlinaya de waa laftigan aqriyayaybe laakiin oo dabdigaasna waa jiraaye markuu halkaa joogo macnaa magaaladiibuu ka baxay darafteedii iyadii uu ka baxo laakiin xaradaa iyada dhinaceeda kuma sugnayd markuu halkaa joogo ayuu adrakahu waxaa soo gaadhay rajulu nin baa soo gaadhay qad kaana yudkaru minhu jur'atun wa najdatun barhkood baa la yidhaha waa qubayb ibnu yasaaf buu ahaa waa marka daba dee soxa islaam hoose ay noo soo socotee balma jasminayne nin baa soo gaadhay caaishana hadalkii wadatay qad kaana ahaa yudkaru mid la sheego minhu xaggiisa jur-atun dhiiraniya wanajdatun macnaa shajaaco iyo dhiiraniya xagga dagaalka ku fiican ayaa lagu sheegi jiray ayaa soo gaadhay fafarixa asxaabu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam dee waa nin geesii oo la yaqaanaye asxaabtii rasuulka ilaahay baa farxay xiina ra-ow markay arkeen ninkan oo dee iyagii kusoo biiray falama adrakow markuu rasuulka ilaahay soo gaadhay ayuu qaala ku yihi lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ji'tu waan ini liatbacaka ama liattabicaka weye inaan ku raaco oo dee aad markaa dadkan adiga kula socdee waxa weeyaan aan ka mid noqdo oo wa usiiba aan asiibo macaka dee waa waxaa dagaalka lagu helayo aan ana wax ka helo oo macaga khanaa'imta iyo asiibo taas baan kuugu imi qaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi ninku hore uma islaamin tu'minu atu'minu ma rumaynaysaa billaahi wa rasuulih qaala laa may buu ihi qaala wuxuu ihi farjic laaban iska noqo falan astaciina anigu ma kaalmaysanayo bimushrikin gaalan ku duulaya ama gaalan isaynaan la dagaalamaya markaa ku gaaloo kale oon kaxaysta oon kaalmaysanaya ma jirtee iska noqo qaalat caaisha waxay tihi uma madaa waa tegay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee ninkii markaa hadh xataa idaa kunaa markaan ahaanay bishajarati san baa nusqooyinka inoogu sugan caashana beder umay raaceen rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee dee waxaa muxtamila ayuu leeyahay dadkii markii hore ay sii baxayeen sii dhaweynayey ee muwadiciinta ahaa ee meelaha la gaadhay inay kaba mid ahayd oo saasay xataa idaa kunaa u tidhi amase ay ula jeedo kunaadan muslimiintii oo dee waa markay muslimiinta halkaa kuba sugnaadeen iyadii aanay kuba jirin ben mana soconi xataa idaa kuna bishajarati waana suurtagal shajaradii dee dulxulayfo ku taalay inuu ya waa ixtimaalo ayuu dee iyadaa magacan iyo tan dee lagu idlaaqi jire adrakahu rajul ninkiiba haddana halkaa kusoo gaadho haddana waa ka daba yimi faqaala dabac baa wado ninka marka hore faqaala lahu wuxuu ku yihi kamaa qaala awala maratin rasuulka ilaahay baa ku yihi si uu markii ugu horreysay ku yihi oo waa maxay ji'tu liatabicaka wa usiiba macaka faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam kama qaala awala maratin rasuulka ilaahayna si hore oo kale buu ugu jawaabay oo uu yihi tu'minu billahi wa rasuulih qaala markaa ninkiina markii dambe laadi ubuu yihi haddana weli mowqifkiisii waa ku adeg yahay markaa rasuulka ilaahay baa ku yihi farjic falan astaciina bimushrikin qaala uma rajaca bal dee kolley daahirkuna wuxuu alqaalat ah waana dee kolley iyadina waa warkii iyo xadiidkii soo gaadhay oo lamay socon wataan idhi markaasaas marajaca ninkii uu laabmay oo faadraku haddana waa ka daba yimi oo wuxuu kusoo gaadhay bilbaydaai waa dulxulayfa baydadeedii halkii xaj baan kuma soo marin faqaala lahu kama qaala awala maratin rasuulka ilaahay markuu soo gaadhay ee uu yihi waxaan u imi si aan waxaa bal dee kuu raaco wa usiiba macag ayaa uu ku yihi tu'minu biاllahi warasuulih qaala ninkii wuxu uhi nacam haa markii waa islaamay faqaala lahu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam faاndaliq haddaba kol haddaad islaamtay anagaad naga mid tahaye soco weeyo dadka dee waxa weeya dadka raaca markaas fandaliq tag buulo de waa indaliq maca annaas waa dadkan mujaahidiinta ee jihaad iyo saxaabada ee waa ninkaas saxaabi noqday bal xadiidkaas oo rasuulka ilaahay waa diiday laba goor buu celiyey markan saddexaadna waa celin lahaa haddaanu islaamin taaba wey bal xadiidkan sidaasaa inooguba sugan saxiixa muslim waxaana in xunayn oo kale markii rasuulka ilaahay u baxay dadkii raacay waxaa ka mid ah safaan ibnu umaya rasuulka ilaahayna kollay silaax ama hub uu haystay seefo uu haystiye adraac cariye ahaan buu uga qaatay dee siaa ugaba dagaal galo uu kaba qaatay waktigaasna safwaan malaa waktina rasuulka ilaahay baa siiyo muu islaamin waanu joogay maalintaas oo la socdo bal dadkii dulaqad ahaa ee iyagu islaamay haddana hadalla ku hadlay markii hore hadiimadu ay dhacday barhkood baabu dee arrintaa kuba inkiray hadalladay kuba hadlayeen laakiin dabadeed buu islaamay bal markaa waktigaasoo ka dambeysay waktigan ugu yaraan lix sanadood baa uga udhaxaysa ama lix sanadood baa udhaxaysay rasuulka ilaah cid baa raacay bal hubbuu kaba qaatay waana ninkani dagaalkii wuu joogay markii dambena dadkii mu-alafada ahayd buu ahaayo xoolaa badan uu siiyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkana tan baa kuba yimid culamada qaarkood labada xadiid iyagoo egay xadiidkan imaka aan hayno ayay idlaaqiisa kaba dhigeen oo bal matalan waxay qaateen un dee inaan dee gaal asal ahaan la kaalmaysanahayn kabaanay ka raajax yeeleen kaa kale yimi shaaficoo kale iyo qolooyin waay yar malaa labada xaalay isjamciyaan tafsiil bay geliyaan oo wuxuu leeyihi ninkani hadduu yahay xasan ara'yi fi lmuslimiin waa nin dee dhib iyo waxaa dhibtiisa laga baqanaya maaha nin dee bal matalan gaalnimadan dee inuu hawadiisa iyo niyadiisu kuwa kale ay la jirto hadhow muslimiintii dararun uula socdo maahe waa nin muslimiinta marka la eego wuxuu kaba qaba iyo ra'yigiisu uu fiican yahay baahina way keentay oo dee ama qilo muslimiintii ku sugan ha noqoto ama waxyaalo isaga loo baahdee baahina way keentayba taas oo kale iyada markaa dee shay jaa-isay noqonaysaa haddii kale se sida xadiidkan ayay kuba tegeen oo dee karaahay noqonba waana tan kolley xadiid dee waan filaya in hore sabra in allaha la yu-ayidu bidii in allaha la yu-ayidu hada diina birajuli lfaajir waa nin dee uu sheegay inuu ahlunaar yahay isagoo bal matalan dagaa dagaalkii laguba dhaawacay oo uu yihi ilaahay diintan wuxuu ku xoogeynayaa rajul faajira waanu joogay munaafiqna kolley waa ahaa amase bal iyaguna taasna kolley waa waxyaalaha ay meelahan kuba xoogeeyeenoo bal bacd alculamaana waxay dhahan kolley ra'yiga imaamkay kuba xidhan tahay laba si dee arrintii aan midna naasik ama mansuuq loogaba dhigin sida kan hore oo kale aan mansuuq loogaba dhigin ayay labadaa xaalo kala dejiyeen oo ah bal matalan labadaa xaalo iyo tafsiirkaasay geliyeen hadiyo goorna waxaaba la yidhaha inta nusuusta la isu geyn karayo inta la jamcin karayo xataa midkood ha laba awilaa iyada waxaa ku sugan camalfal lagu wada camalfalaha ku sugan jamcinta laakiin haddii midkood kale laga raajax yeelo amase haddaan dee aanay noqon taasi marxaladii dambe ama midkood lagaba dhigo dee mansuuq lagaba dhigo mid baa lagu camal falaya midna waa laga tegaya marka inta labadooda ay suurtagaltay in lagu wada camal falo ee in tarjiix iyo naski iyo loolama kacayo waayo taa waxaa kusugan midkood oo meesha laga saarayo midna uu harayo bal markaa ayn siday kuba jamciyeen shaaficiya qolooyin taas bay noqon arrintaa dambe dhacday iyo arrintan imika halkan iyada inooguma sugan waayo kolley kitaabkii maqaazi iyo j halkaasi inoogu dhamaaday waxyaalo jihaadiya ay dambeeyaan imaarana inoo bilaabmaysa casharka waaba koobnaade halkaas inoogu jeego allah subxana wa tacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta